wasiirka hubka dhigista dhaqancelinta tababarada iyo maleeshiyaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed eelay ayaa waxa uu ka hadlay howlgalladii ugu dambeysay ee ciidamada booliska gaarka ah ee koonfur galbeed ay ka fuliyeen deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan goboladan koonfur galbeed wasiirka ayaa waxa uu sheegay howlgalladii ugu dambeysay in ciidamada ay la wareegeen deegaano horey u maamuli jiray ururka al-shabaab waxaana uu sheegay in weli howlgalladaasi ay socdaan qorshahana uu yahay in deegaanada kale ee harsan ay kala wareegaan ururka al-shabaab wasiirka hubka dhigista dhaqacilinta tababarada iyo maleeshiyaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed eelay ayaa waxa uu sheegay in dhowaan aysan jiri doonin deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfur galbeed inaysan gacanta ugu jiri doonin ururka al-shabaab ay la wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada booliska gaarka ah ee koonfur galbeed
ciidamada booliiska gaarka ee wali wadaana howlo ballaaran oo lakala dagaalamahay cadowga degmooyinkiyo laku dhisi dhammaantiyo walaka jaraan dagaalla oo ansurimaana hamiin iyo maalin ah damboy ciidamada mali la wareegana deegaanka jamaaca ee cadowga jagboyntiga in yaalay isbaarada antaaliya ku sharraadmeen dhammaan meel alla meeliyo rogaan wali wadaana dagaalla laaku kor jeeda cadowga ciidamada wali ka guulaysadeen inay cadowga hundurmilaan weelaan meel alla meel dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadkun reer koonfur galbeed baadba lakuku qaaday inay shacabka haqaylaysadaan ciidamadii waxaan qaylaysadaan iyo si degdeg ee ka deeraan maalin iyo hamiin dhatiyoba ilaahay qafuur raxiimka hay in kamaahadnagaan siid aali muuse maxamed raadiw risaala magaalada baydhabo